qaraxii shalay markuu dhacay kadib xaaladda way degan tahay magaaladu dadkuna nolol maalmoodkoodii caadiga ahaa iyo hawlahoodii caadiga ahaabay iska wataan wax dhibo ma jiro waxaa soo kordhay warar la leeyahay in la qabtay sagaal xubnood oo commissioner ku-xigeenkii boolisku uu ugu wen yahay oo baaritaan uu ku socdo baaritaano kalena way sii socdaan marka xaaladaha hadda intaasa kusoo korodhay caawa hadalhaynta dadka waxaa la hadalhayo waxaa weeye qabashadan xubnahan cusub ee saraakiisha ee sagaalka waa gartay marka sidaad ii sheegtay hal sarkaal ayaa ku jira oo ku-xigeenka booliiska ah marka kulligood ma wada saraakiil ba mise dadkii kaleeto oo xataa qaarkood goobta ayagoo laga xirxirayo mararka qaarkood shaashadaha caalamka ay muujinayeen ama la qaqabanaya ayaa ku jiro maya sagaalkan xubnood ee hadda la qabtay ee cusub sagaalka xubnood baa boolis weeyaan waana saraakiil sagaalka waa saraakiil weeyaan waxaana ugu weyn ku-xigeenkii commissionka booliska heer federaal baa ugu weyn marka waxaa horey loosii qabtay saddexdii xubnood ee maanta markii shalay markii hawshu dhacday laba naagood iyo nin hawsha loo aaneynayay oo dadkii qaraxyada la bambooyinka tuuray ah yaa yaa iyaguna horey loosii qabtay marka waxay noqonayaan dadkan xidhan laba iyo toban bay hadda noqonayaan dadkan xidhan waa gartay marka inkastoo markii hore lix qof lasoo bootiyey haddana hadda saad ii sheegtay waa laba iyo toban qof marka guud ahaan ma wada ahan saraakiil iyo ciidamo booliisa laakiin dad shacabaa ku jira dabcan soo ma may waxaa l haweenkan labada haweenka waxaa laleeyahay waxaa laisku hayaa waa shacab iyo waa booliis laakiin labada haweenka iyo ninkii hore ninku inuu boolis ahaa baa la cabeynaya marka waxay ka dhigan tahay toban xubnood inay boolis yihiin sida hadda la sheegayo hal waxa weeye labada xubnood ee kalentana ay shacab yihiin waa gartay marka xalay waxaa jirta in guud ahaan telefishinada wadankaasi t v-yada hawada laga saaray xaalado sugid amni ay sameynayeen ciidamada booliiska sida wararka nagu soo gaarayeen marka hadda sidee ayay wax u muuqdaan saaka wuu degan yahay jawigu wuu degan yahay saaka jawi aad buu udegan yahay sidii xaaladuna waxa weeyaan wax carqalada iyo wax dhibaato la dareemayo ma jirto waxaad moodaa dadku inay ku talagaleen marxaladani si nabadgelyaha in lagaga gudbo wax walba caqabad oo ku yimaada nidaamka ku yimaada wacyi fara badan iyo dulqaad fara badan baa ka muuqda dhalinyarada iyo iyo dadka shacbiga caadiga marka a marka xaaladuhu aad bay u wanaagsan yihiin wax inaba rabshado oo la dareemayo ma jirto iyo wax argoota midna cabdinuur marka bal waxaad iiga warantaa ra-iisul wasaaraha wuu hadlay sidoo kale wuxuu booqday isla shalay galabo xilliga adis ababa dhaawacyadii la geeyey isbitaalaadka marka maxaa ra-iisul wasaaraha dareenka uu kaga falceliyay weerarkan qaraxee loo adeegsado uu yahay waa wax kaliya hadda la hadalhayo waxaa weeyaan ilaa haddan saacadan aan kula hadlayo waxaa laleeyahay wuxuu ku dhex jiraa isbitaaladii oo weli kamuusan dhexbixin oo wuu diiday inuu gurigiisii aado oo uu jiif tago marka runtii waxa weeye dhibaatadii iyo dhibkii dad dadka ku dhacay buu la wadaagahayaa waana wax laga filahayay weeye qalbigiisa iyo aragtidiisa sidii loo taageersanaa isaguna inuu seexan waayo marka dadku waxay leeyihiin caawa hataba waxa weye wuxuu dhex wareegayaa weli saaka isbitaaladiibuu dhex wareegayaa oo dadkiibuu ku dhex jiraa oo gurigiisiiba muusan aadin siday waxu dhaceen maadaama ra-iisul wasaarahan cusub waayadan oo dhan uu waday isbedello ku cusub wadanka iyo guud ahaanba gobolka kulankan markuu qabanayay kaba soo qaadba oo intaasoo kumanaanka dadka isugu imaanayeen ma jirta dareenka ah in wax ay dhici karaan oo xataa ciidamo la geeyay meesha ma jirta baaritaano ma sii jireen mase waxa dhan deg deg ayay iska ahayd arrintan munaasabadan taageerada ahee loo fidinhayay ra-iisul wasaaruhu ma ahayn nidaam dawli ah wax ku yimid oo dawladda ay abaabushay ma ahayn wuxuu ka yimid fikir dad dhalinyaradii taageersanayd ee isbedelka hormuudka ka ahayd dad aqoon-yahana iyo ganacsato marka wuu jiray nidaam system dawladdu ay ku ilaalinayso dhulka oo waxa weeye lagu garab taagan yahay laakiin wuxuu ahaa barnaamij iyo qorshe shacab waxaaya ma ahayn nidaam dawli ah mana fil lama jirin de si wadankan etoobiya kama jirin barnaamij noocaas oo laisku beegsado shirarka ama kulamada kama kama jirin marka runtii lama filaan bay ahayd in dhibaato noocani dad radiyada oo si nabadgelya u banaan baxaya ay ku dhacayso wax shacbiga etoobiya iyo xukuumaduba ay ku talagashanaayeen ma ahayn waayahay marka hadda hadalhaynta ugu badan waxay tahay maxay u dhimi kartaa ra-iisul wasaaraha dardartii isbedelo uu ka waday dalka etoobiya weerarka noocan oo kaleeta ah adigu maadaama tahay qof iska madax banaan haddana wararku maxay sheegayaan maxay dowladdu leedahay arrintani caqabad ma keensan doonto wax dhibaato ana kuma noqon doonto shaqooyinkii uu waday ra-iisul wasaaruhu iyo dadaaladii wadanka reformkiisa dardarta ku gelinhayay weliba waxaan aaminsanahay in kalsooni iyo niyad samiiq shacab iyo midda xukuumadeedba ay usii kordhin doonto waxa weeye runtii uu kaga gudbi doono adaygii uu ku socday iyo kalsoonidii shacbigu ay uhayeen mid kasii diir inay dardar gelin doonto hawlihiisaan aaminsanahayo ayna wax caqabada ku keensan doonin uusan ku moraal jabi doonin shacbiguna kama daalayaan oo runtii waxaad isleedahay markii la sheekaysanayo ama dhalinyaradu afkaaraha iyo aragtida ay isweydiisanayaan waxaad arkaysaa way sii way sii saddex si barantay taageeradii iyo kalsoonidii loo hayay hanku dadka ay u qabaan